waa mahadsantahay xaruun waa tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn soomaaliya u ah iyo bariga africa iyo africa ummadda carbeed iyo ummadaha islaamka ah iyo adduunkao dhan ba marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in soomaaliya ay ku tallaabsatay konton saddexdii sano ee ka dambeysay toddobaatan iyo labadii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awooda badan qaramada midoobay oo shan weliba inay gasho shootiga liistiga shan iyo tobanka dal ee labada sano ee soo socota laba kun labaatan iyo shan laba kun laba kun labaatan iyo lix shan iyo tobanka dale go-aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso soomaaliya oo booskaas ay fadhiisan doonto waayahay sideeba ugu suurta gasha soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada dadaalka runtii waa dadaal soo socday lixdii sanoo lasoo dhaafay dowladda hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii soomaaliya iyo kambeynkii u dambeeyey oo soomaaliya lagu aamini lahaa waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray labadii sanoo lasoo dhaafayna shaqadaasi ay ay maaragtay xoog xawli ku socotay waxaa kaloo ka maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedya iyo dowladdii dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanaha soomaaliya institutionskii soomaaliya oo aada u soo noqday waxaa ka mid ah dee in adduunka horey uu aaminay oo cunuqabataynta hubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey soomaaliya marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd middanina dee waa middii u weynayd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhigu ah guulaha gudaha ka jira waayahay fursaddan soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa maxay uga faa'idaysan doontaa
fursaddan hadda soomaaliya waxay uga dhigan tahay soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan dagaayo dhibaato dhax barakac burbur xoogan marka golaha ammaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo in laga hortago loolanada hubaysan iyoba iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha ammaanka soomaaliya waayo aragnimo badan oo ayada lafaheeda ay kusoo martay ayay kusoo martay marka experiency badan iyo waayo aragnimadeenna iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa waa kii oo aan awood u helnay